Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan maaraynta khasaaraha kadib goosashada miraha, maaraynta khasaaraha tacabka, iyo isticmaalka qalabka dhimista khasaaraha soo gaara miraha beeraha. Waxaana ka soo qayb galay tababarka toban iskaashato ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe, xubno ka tirsan Wasaaradda Beeraha Hirshabeelle, mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha kale ah FAW, STS, WFP iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa tababarka. U qaabilsanaha mashruuca horumarinta beeraha Wasaaradda Beeraha Hirshabeelle, Maxamed Faarax ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarka.
Magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hor ugu dhacay magaalada Beledweyne halkaasoo ka diiwaan gashan afar iyo toban iskaashato mashruucan SRSFka anigoo ku hadlayo afka wasaaradda iyo iyo FAW waxaan leeyahay insha allah ka faa'iidaysta waa run ahaantii aqoon isweydaarsi ama tababar ku saabsan post harvest management yacni waan ognahay khasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii lasoo goosto kadib ilaa ay suuqa laga soo gaarsiiyo wasiir dowlaha wasaaradda beeraha Hirshabeelle Cilmi Axmed Dheere ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomida tababarkan.
runtii waa aqoon isweydaarsi loo baahanaay yimidina wakhtigii wakhti ku habboon oo munaasib ah runtii waan ugu mahad celinaynaa in allaalo intii soo soo qabaqaabisay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa haddaan nahay wasa- anaga ka wakiila wasaaradda beeraha waraabka dowladda hirshabeelle runtii waa soo dhoweynaynaya cid kasta oo mataqaanaa dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha hirshabelle ka shaqaynayso aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa haddii allaha awoodda la idmo waxaan kaa rabaa in halkan ka caddeeyo hirshabeelle waa dhul hodan ah aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka Qaar ka mid a beeraleyda ka faa'iidaystay tababarka ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen tababarka isla markaana ay ku dabaqi doonaan shaqadooda.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah yunis alnuur oo ka mid ah iskaashatada sisinley maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminaar kaga faa'iidaysi ah aan kaga faa'iidaysanayno habka dalaga loo soo saaro ama habka dalaga loo tacbo ee iskaashatooyinka degmada jowhar maanta mahadi ilaaha iskale ka suko waxaa noo qaban qaabasa seminaarkaneetii hay-adda faw w f b iyo s t s iyo annagoo iskaashatooyinka yaryar ah soo korayo inaan kaga faa'iidaysano
waxaan ka socdaa iskaashatada horseed waxyaalo badanaan ka faaidnay awal dalaga waa naga khasaari jiray maadaama hadda seminaaro badan iyo wacyi badana la geliyey waxaan ka faaidnay sida badarka marka oo noo soo go-o galeyda oo meel nadiifa aan ku warano oo mashiino hadday qoyaan yihiin hadday qareel yihiin aan ku baroobaysano maadaama walaa waxyaalo badanaan ka faaidnay awal galeyda afdheeraa naga geli jiray badarka asagoo micnaha taamkiis gaara inaan goosano aan meel isaga shubo jirnay hadda maasha allah galeyda hadda taamkaan iyadoo noo qolashay